cashuurta saddex iyo tobanaad waxaa jiray laba nin oo ku sii socday magaaladii imyos markii ay hadlayeen ayaa waxaa ka daba yimid ciise oo labada ninin ma aanay garanayn ciise ciise ayaa markaasi ku yidhi maxaad ka hadlaysiin markaas ayay ciise ku yidhahdeen oo adiguma waxaa tahay ninka keliyate ee yeruusaalem ka yimid ee aanan sheekadan ogeyn ciise ayaa markaasi ku yidhi maxaa ka dhacayay yeruusaalem oo markaas ayay ciise lafahaantiisa u sheegeen wuxuu yeruusaalem ka dhacayay inin ciise la yidhaahda usro kacay oo uu dhintay laakiinse iyaguma aana moodayn kaasi inuu ahaa ciise oo xataa waxay uga warrameen sidii uu uga soo saro kacay dhimashada saddex cisho kabacdi oo xataa waxay uga sheekeeyeen sidii dadka markaasi ay ugu malaynayeen inuu ciise yahay kan badbaadin doona dadka reer binu israa'iil markaas ayuu ciise labadii nin ku yidhi doqmo ayaa tihiin waxna ma rumaysatiin nebiyadii hore xataa iga horreeyeyna ma aydin rumaysan oo miyaydaan ogeyn in masiixu uu u dhibaatoon doono waxyaalahan oo dhan si markaasi uu idinka idinku dhibtoodo markaas ayuu ciise u sheegay wax ku saabsan ereyga ilaah oo markii la gaadhay maqhribkii cadceeddhici ayaa labadii nin ay casuumeen ciise inuu la joogo oo markii wakhtigii cuntadii la gaadhay ciise ayaa rootigii kala jebiyey oo ilaah oga mahadnaqay oo iyaga siiyey markaas ayaa indhahoogii furmay oo waxa ay garteen in kan ay la hadlayaanba uu lafahaantiisii uu yahay ciise markiiba ciise waa u ka qarsoomay oo waa ay arki waayeen oo markaas ayay labadii nin waxay u tegeen xertii koob iyo tobanka ahayd si markaasi ay ugu sheegaan in ciise aan u dhiman ee uu saro kacay oo taasi ay tahay mid runa